haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsan doorashada soomaaliya gaar ahaana doorka dhammaystir la-aanta dastuurka qabyada ah ee soomaaliya iyo saameynta uu ku leeyahay dib u dhacyada iyo khilaafyada doorashooyinka dalka waxaa magaalada muqdisho kusoo diyaariyey wariyaha v o e da cabdulqaadir maxamed cabdulle
kulanti wacan meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadkood ka dhagaysataan idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga toddobaadkana barnaamijka faaqidaada waxaynu ku eegi doonaa soomaaliya marka la gaaro afartii sanaba xilli doorashada waxaad moodaa in si weyn loogu murmo hanaanka doorashada ee dalku aadayo markay timaado hanaanka xulidda ergada hanaanka doorashada iyo midda madaxweynaha waxaana xilligan ay kamid taha waqtiyada ugu adag ee buuqan uu bannaanka yimaado haddaba sababaha ugu waaweyn arrinta soo ololisa ayaa ah laba arrimood siday qabaan khubarada ka faallooto siyaasadda arrinta dastuurka kumeelgaadkoo dhammaystirnayn iyo doorashada dhadban oo si weyn saameyn ugu leh arrinta qabiilada iyo madaxda xilligaasi talada haysa barnaamijka waxaa nagala qaybgalaya haddii alla idmo xildhibaan maryam cariif qaasim oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka hadda muddaxuleedkiisu dhammaaday guddiga dastuurka baarlamaankana ka shaqaynaysay si gaarna ugu taqasto arrinta baarlamaanka oo barnaamijka marti noogu ah barnaamijka waxaa kaloo nagala qaybgalaysa gudoomiyaha guddiga doorashada qaran ee madaxa bannaan marwe xaliima ibraahim ismaaciil xaliime yari oo ka shaqaynaysa doorasho soomaaliyana ka dhacday qof iyo cod ah lixdii sana lasoo dhaafay laakiin hadda dalku aaday doorasho dadban kadib markii howsha guddigaasi la joojiyey ama la hakiyey barnaamijka waxaa kaloo marti noogu ah xildhibaan hore cabdiqaadir sheekh ismaaciil oo ahaa guddoomiyihii ugu horreeyey guddigii dastuure madaxa bannaanaa ee baarlamaankii sideedaad oo barnaamijka bal aynu ku eegi doono dastuurka soomaaliya kumeelgaarka iyo caqabadaha waaweyn ee horseedi kara markay timaado khilaafyada waxaa sidoo kale barnaamijka nagala qaybgalaya brofesor liibaan ciise oo ka tirsan bulshada rayidka soomaaliyeed aqoon-yaha wax ka dhiga jaamacadda muqdisho gaar ahaan ah sharciyaqaan arrinta si gaara isha ugu hayo barnaamijka marti noogu ah dhammaantiin aad baad umahadsantihiin kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka aan ku horeeyo doctoraysa maryam cariif markaad fiiriso afartii sanaba hal mar bay doorasho dhacdaa dood weyn baa hareysa doorashada soomaaliya waad usoo joogtay waxyaabaha ugu waaweyna keenta in hanaanka doorashada lagu heshiinin maxaa gunigu ah bismi illaahi raxmaan iraxiim waa mahadsan tahay inaan isoo casuumtay gundhig waxaa u noqon kara dhowr shay laakiin aniga aragtidayda nidaamkii aan ku shaqay lahayn isku dooran lahayn ku soco lahayn oo dastuurka ahaa naga maqan dastuurkii hadda waa muddo waa jiraa tallaabo hore waa u qaadi waayey wax kastaan isku haysanaa aniga muddaan kasoo shaqeeyey muranka dastuurka qodob iyo laba ma aha wax kastoo dastuurkaas ku dhigan yaa laba qaybood loo kala baxayaa markaasaa laysku qabsanayaa marka xataa in inta laga shaqeeyo dastuurka la dhammeeyo xataa wakhtigaas aad arkoogeysa waxay afar sano u qaadanaysay ilaa saddexdoo sano ama laba sano in lagu dhammeeyo aheede waxa waa khilaaf ayaa dastuurka laftarkiisa ka dhex taagan khilaafkaas dastuurka ka taagan muxuu qasay wuxuu qasay wixii oo dhan systamkii o dhanaa qasmay ilaa haddaan dastuur jirin waa in waxna kala hagaaya ay jiraan wax wax loo sheegaya ay jiraan oo saan lama yeeli kara isaan waa la yeeli karaa la yidhaahdaa la rabaa oo aan haysano dukumenti dalkan kala hagaayo marka dastuurkaaba wareersan oo naga wareersan sababaha uu wareersan yahayna waxa waaye dastuur waxaana loo keenay provisional constitution la yidhaahdo oo maxay dastuuradayna hore aan u haysan jirnay ka duwan innaga waxaan qabi jirnay dastuur kun sagaal boqol iyo lixdan iyo kowdii maxay ahaaday lasoo saaray lana hirgeliyey afti dadweyne maray ayaan hore u qabi jirnay dowladdii kacaankaa
joojisxaliime ibraahim guddiga doorasho madaxa bannaan doorasho dadweynead ka shaqaynayseen lix sanaad shaqayseen laakiin nasiib daro ugu dambeyntii hadda ka shaqaynaysaan doorashadii maxay ahayd sababaha ugu waaweyn ee loogu guuldaraystay ama ee u noqon weyday in afartii sanaba lagu heshiiyo doorashada gaar ahaan muranka hadda taaga markaad fiirsa khibradaada maxay ahayd guuldarada timida bismillaahi raxmaan raxiim waa idin wada salaamo kulligiin siday walaashay maray cariif u sheegtay waxaa wadanka ka maqan wax saldhig ah oo lagu heshiiyey oo lagu wada dhaqmo ka maqan kasakoo dastuurka oo saldhig u ah shuruucdeenna oo dhan waxaa jira shuruucyo badan oo lagu soo saaray in doorasho la qabto waxaa kaloo jiray muxuu ahay shaqooyin badan oo la qabtay iyo heshiisyo ka dadambeeyey oo la qabtay in doorasho la qabto laba kun iyo iyo laba iyo tobankii waxaa lagu heshiiyey laba kun iyo shan iyo tobankii aakhirkeedii laba kun iyo lix iyo tobankii doorashadii ahayd waxaa lagu heshiiyey in aan doorasho dambe oo oo dadban aan la qabanin oo oon afar dhibic waxba lagu qaybsanin heshiis la dhigtay oo ahaa marka dhibaatada soomaaliya haysato waxaa waaye heshiiska in lagu heshiiyey waa sahlan tahay laakiin heshiiskii lagu heshiiyey in la dhaqangeliyo aa adag markii hadda aan miiskan ku heshiino markaan kala tagno qofba sinu sibuu u fiirinayaa danuu u fiirinaa waxaynu ku noqonay qabiilkii qabiilkii u fiirinaa war qabiilkayga geedan maxay u taraysaa marka waxaana haysta oo nagu dhegan waxa waaye meeshii aan uga noqon lahayn daacad wadan wadanka iyo ummadda saan ugu shaqayn lahay aan ugu noqon lahayn aa waxaa daacad loo yahay qabiilkiiba aa daacad loo leeyahay laba kun iyo labaiyo tobankii meeshaan joognay hadda meel ka xunaan joognaa markii loo fiiriyo in heshiisyadii laysla fuliyo haddaa kasoo bilaawdid sagaashan iyo saddexdii shirkii ardisababo lagu yeeshay oo shan iyo toban urur ay galeen ay saxiixdeen waxay ku heshiiyeen in ay maamulku meel gaar ah oo wadanka dowlad gaarsiiya la dhiso haddana markii lagusoo laga soo tegay shirkii qolo kasta meesheedii ay tagtay ay ka bilowda ay tiri ma rabno marka waa wax aa u malaynaya wax historical inay tahay inay iska soo daba dhadhacayso in aan aan heshiiskii lagu heshiiyey aan la dhaqan gelinin sideed muxuu ahaa laba kun iyo sideed iyo tobankii waxaa la tegay baydhabo heshiis cad aa lagu soo kala qaatay in doorasho qof iyo coda la qabto dabcan ma noqon karin doorasho qof iyo cada oo ummaddii soomaaliyeed oo dhan la gaaro maxaa yeelay meelo badan oo aan doorasho geli karinaa jirtay laakiin maalintaas wixii ka dambeeyey oo lagu aamiyey doorashada noocay noqona iyo sida ay noqona iyo sida loo qabana oo madaxdii qaranka isu timid ay ku heshiisay haddana markii laga kala tego waalid
cabdiqaadir markaad fiiriso meelaha ugu waaweyn doodu taabanayso waa dastuurka xildhibaan maryam iyo gudoomiye xaliim dul taagan yihiin dastuurkan bilowgiisii xagoodii kasoo galay su-aalo badana jira daba dastuurkan ma adikoodii ka bilowday ma guddigii jawaari madaxa banaanee waagaas dastuurkan xagoodii ka yimi bismi illaahi raxmaan iraxiim aad baan idinkaga mahad celinayaa kulankan dastuurkan horta maalintii uu yimid guddiga ani waxaan ka mid ahaa waan kuu saxayaa guddiga dastuurka ee baarlamaanka guddoomiyaha amahan guddiga madaxa bannaan marka guddiga madaxa bannaan ee dastuurka iyo guddiga baarlamaanka ee dastuurka dastuurkan maanta jooga markii uu yimid annown constitution baanu u bixinay sababta waxaa weeyaan meel uu ka yimid maanu aqoon dastuurkii gacanta lagu hayay oo ka bilowday la tashiga qabyo qoraalka la tashiga dadweynaha oo guddigii madaxa bannaanaa oo uu guddoomiyaha ka ahaa guddoomiye cabdulaahi ruush oo hadda aan u malaynayo jaamacadda camuud inuu brofesor ka yahay ay gacanta ku hayeen oo guddigii weli hadda waa joogaa markay dhammaystireen ayaa dastuurkan la keenay meel uu ka yimid ilaa hadda anigu idiinma sheegi karo waxaana loogu sheegay gudoomiyaha dastuurka saxiixayaasha ayaana loogu sheegay isagoo baal walba ku saxiixan yahay baa la keenay odayaasha loo qaybiyey looma soo celin guddigii madaxa banaana guddigii dastuurkana looma soo celin baarlamaanka baarlamaankuna shaqo kuma leh marka waa dastuur aan la aqoon meeshuu ka yimid meeshuu ka yimid ilaa iyo hadda ma garanayno
brofesor libaan xaaladda taagan dastuurka dabaan ha noqoto dooda ugu badan laakiin waad arkaysaa doorashadiibaa in dood weyn saameynaysaa midowga musharaxiinta go-aankooda ujeedaa xaggee iska qaban laadahay afartii sanaba mar doodan imaanayso bismi llahi raxmaan raxiim waan salaamayaa ka qaybgalayaasha iyo ummadda somalilan dhegaysanaysa runtii waxaan isleeyahay dooda dastuurka iyo doorashada maanta taagan doorashadu waa wax ka dhashay shuruucdii la rabay in mataqaana lagu dhaqmo iyo doorashadii la rabay in la galo oon la gelin oo la qaatay doorasho kale oo ka dadban la qaatay aniga waxay la tahay waxaa asaas u ah waana la tilmaamay horta dastuurku waa heshiis bulsho ay wada gaaraan marka si heshiiska uu u noqdo heshiis dhaqangala waxaa la rabaa horta dadka hoggaanka iyo mu'asasaadkii fulinayay instituushanadii fulinayay inay ka go-an tahay diyaarna ay u yihiin kow inuu jiro dhaqan ilaalin wixii lagu heshiiyey haddii dhaqan ilaalin wixii lagu heshiiyey uusan jirin waxa ugu qurux badan oo dastuura haddaad degsato maalin walbaba la jiifshaana bannaan la jooshaana bannaan baa ku imaanaya nin walbaba dantiisa meesha uu ka arkayo ayuu fiirinaya waana waxa dhacay qodobka labaad ee isleeyahay iyadan dhacay waxaa ka mid ah doorashooyinku afarta sano iyo mar bay dhacaan mar walbana adduunka doorashooyinka hadal wuu ka yimaadaa saa darteed caalamku waxay xoogga saareen sharciga doorashooyinka hay-adaha doorashooyinka maamula xisbiyada marka hore in laisla meel dhigo oo laysku waafaqsan yahay oo mugdi usan ku jirin tii oon isla mar walbana waxaad moodaa xukuumadihii lasoo dhaafayba dastuurkii iyagoo qabyo u ka yahay shuruucdii iyo wixii loogu talagalan xaggeeda la aadi maayo waxaad moodaa in hoos laga rabo afkaba marka laga dhowraba in doorasho dadban oo mar walbaba la jiifshaana bannaan ka dhacdo waana la ogyahay midda muranka mar walbaba keenta marka lagamana bix lagana bixi maayo ilaa shuruucdii dastuurka loo noqdo qof iyo cod loo noqdo ka horna waxaa weeye dastuur la isla wada ogol yahay lana diyaarna loo yahay in la fuliyo ee dadku ka go-an yahay in la helo
xanaa maryam labadii kun artay ilaa iyo hadda mar kasta waxaa carabka lagu adkeeyaa qabsoomidda doorasho qof iyo coda dastuurka iyo xaararkii dalka ku wada qoranta laakiin dastuurkan si gaara ugu takhasustay xog ma ka haynaa sidau sheegay wuxuu leeyahay meeluu ka yimidba ma cadda xogtii marka bal dadku say u fahmaan ma wax soomaalidu lahayd oo adigu bilowdeen ba mase meel kaluu ka yimid dastuurkan horta aniga dastuurka meeluu ka yimid kuma sheegi karo maryan ahaan waana ka shaqaynaya afar sanaan ka shaqaynaya laakiin meeluu naga soo galay ma garanayo laftarkeyga waxaan se ogahay aniga oo sembere aan ka qaylinayo layga dhagaysadiid oo dhagaha layga furaystay in soomaaliya ay dastuur leed dastuur oo waxaa jira afti dadweyne marayaa jira oo soo baxay waxay ku kala duwan yihiin sistamka oo hadda ka duwan oo jabtarkaas in laga bedelo ay tahay iyo laba saddex shay oo kaleeto kii hore ku dhignayn kana ku dhigan in laysku milo markaas la suubiyo saas laga suubiyo maba u baahnayn annaga dastuur cusub inaan samayno waxaa loo keenay inaan isdirirno rabsha naga dhex dhacdo isfahmi weyno hore u dhaqaaqi weyno soomaaliya halkaas ku waalato meeshay dowlad noqon lahayd jeel magnuun ay meesha noqoto saasaba aniga anaaba saas aaminsan laakiin waqti dheeraad ka shaqaynayseen malaayiin doolara gashay waqti badan wada ka qaatay marka haddii xogtiisa baan la haynin hadda halka muxuu kuula muuqda fiiri dastuur waa laga shaqay karaa mid horena waa lasoo qaadan karaa oo waa la toostoosin karaa mid cusubna waa la bilaabi karaa waana laga shaqay karaa dastuurkan lama rabo inuu dhammaado dastuurkan anaa kuu sheegaya waa ka soo shaqeeyey xoogaan soo geliyey efartaan soo geliyey waa ku soo dhibtooday waa ku soo rafaaday waxay noqotay guddiga dastuurka in aniga layga ceeliyo ay ku soo dhammaatay ma layga ceeli karo moogtahay ilaa xuba inaan ahay ma lay buri karaa layma ceeri karo laakiin maxaa laygu suubiyey doorashadii labaadoo guddiga dastuurka markii la dooranayay anoo salaad ku jira inta uu yidhi guddoomiyihii oradoo salaadaada soo tuko markaan salaada soo tukano kadib aan isku imaanaynahay anoo salaadii ku jiro sujuud badaxayga dhulka yaallo aan waxaan maqlay waa dhammaatay waana la aqbalay aan meesha ku kala tagno
gudoomiye xaliime ibraahim ma kuu muuqatay muranka maanta taagan xaaladda taagan iyo boobka doorashada hadda soo ifbaxday markii shaqada guddigiina qof iyo cod la waayey makuu muuqanaysa xaaladda maanta taagan horta soomaaliya qofkii ku nool wakhtiyadan dambe intii dagaalkii uu dhacay kadib shirarka soomaaliduna ardisababay kasoo bilaabatay waa ogeydeen mar kastana shirka la tegaya isagoo diyaarsan ajandaha laga hadlaya iyo waxa la rabo oo la ismarsiinaya la aadayay horta marka qaladka waxaa iskale dadka soomaaliyeed maanta inaan idhaahno dastuurka meeluu ka yimid ma naqaano waxa waa dembi weynay nagu tahay iyo foolxumay nagu tahay saa wax aanaan ogeyn meeshuu ka yimid aan ku shaqaynaynaa oon leenahay aan isku dhaqno intii aan ogahay aan ka ogahay dad soomaaliyaha uun ka shaqaynaya marka ugu horey intaan ogahay dad soomaaliyaa ka shaqaynaya dadkaas soomaalida marka waa inay ogyihiin meeshuu ka yimid inay ayaga bilaabeen iyo in loo soo bilaabayo loo keenay laakiin dad soomaaliya ku muxuu ahay gunno qaadanayo oo sameyna waa dastuur soomaali un ay ku dhex jirtay horta meel kale yaanaan geynin su-aasha aa iweydiiso intaantaa ka jawaabin guddiga madaxa bannaan laba kun shan iyo tobankii dowladda xasan sheikha la meelmariyey guddi qaranad heedeen dabcan nuqulkaad qaadatay lood ku shaqaynayseena waa dastuurkan marka adiga naftaada guddi qaran dastuurkiisa aadan ogeyn seed ugu shaqaynaysay lix sano lasoo dhaaf dastuur markii lasoo diyaariyey oo lasoo qoray dastuurkan horta ku meel gaaraa la yiri laba kun iyo labaiyo tobankiina markii la ansixinaya in ku meel gaarnimadiisa loogu shaqeeyo waan joogo dadkii wax ka shaqaynayaan ku jiray ummad soomaaliyeedaa la isu keenay oo sideed boqol iyo labaatan iyo shan ah qaybihiisa kala duwanaa loo kala qayqaybiyey way ka shaqeeyeen waa isu yimaadeen way go-aamiyeen wixii loo keena wax waa ka bebedeleen waxna waa ku dareen waxna baarlamaankay u direenay dheheen ha dhammaystiraano sideed boqol iyo labaatan iyo shan oo constituency oo soomaali ah oo hal qofoo ajnabiga ku dhex jirin aa ansixiyey waxaanan baarlamaankiina waa la geeyey way soo qodobay ka taataabteen waxay dheheen kanaa lagu shaqaynaa sidii aanan ugu shaqaynayna sidaas darteedaan ugu shaqeeyey laakiin xog kalood ka haysa ma jirin haba yaraatee xog waa laga hayay ummadda soomaaliyeed ayagaan marka hore wax iska fiicin iska fiirin habeen kasta telefishinada la soo saaraya waa tartuus bulsho bulsho waa heshiis bulsho qodobkaas saasuu leeyahay qodobkaas saasuu leeyahay kasoo qayb qaata sheega wixii laga bedelayo raadiyaa laga sheegaya telefishinaa laga sheegaya waa la wada soconay su-aasheeda usoo laabanaa ku imaan doonaa cabdiqaadir ismaaciil sida hadda ku socota doorashadu dastuurku sabab ha u ahaado heshiis la-aanta iyo dadka soomaalida oo sida laysku raacayaba dooda qaar aan siyaasiyiintu aysan isku raacsanayn ma kuula muuqataa sida hadda usocdaan in dalku doorasho ku aadi karo
horta intaanan kaas ka jawaabin arinta dastuurka meesha gudoomiye xaliimo ay sheegtay oo dadweynaha loo bandhigi jiray oo la odhan jiray waa dastuur dadweyne halla qorto kan ma ahayn waa dastuurkii ka soo bilowday qabyo qoraalka la tashiga dadweynaha kiina wuu yaallaa isagoo dhammaystiran laba boqol iyo toban qodob ah lamana qaadan oo midka malaayiinta ku baxdayna kaas weeye
kan goormuu yimid goormee la helay
kan haddaan dib ugu noqdo odayaasha maalintii la soo xareeyey labadii kun iyo labiyo tobankii ayaa waxaa loo yeeray guddoomiye jawaari oo guddoomiye u ahaa guddiga khuburada iyo guddoomiyihii guddiga dastuurka madaxa bannaan madaxtooyada looga yeeray waxaa la yidhi dastuurkii galabtaa la keenay kartoomadaanu ku jiraa odayaashaad u qaybinaysaan waa cabdiweli cali gaas iyo sheikh shariif waxay yidhahdeen dastuurkii annagaa gacanta ku haynay see diyaarad loogu keenay kaa looma baahnaa la yidhi marka waa dood la ogyahay oo fagaar laga imaan karo doodaas waa adigu arrin dheer weeye hadda tan halkan kama sheegi karo oo kama faahfaahin karo waa arrin dheer laakiin waxaan ka jawaabayaa midaan oo doorashada doorashada horta hadda maanta way bilaabatay waxaynu soo marnay waxa la ohan jiray abaartii dabadheer hadda waxaanu ku dhex jirnaa doorashadii dabadheer mar haddii doorashadii dabadheer ay bilaabatay ani waxaan qabaa sideedaas ha lagu wado qashqashaada ha laga daayay ha la iska dhaafo wixii ka soo baxana ha la sugo marba hadday bilaabatay ilaa inay bilaabtaaba la isku haystay muddo dheer sanooyin la isku haystay marka hadday bilaabatay sideedaas ay isaga socotaan anugu qabaa marka dooda taagan waxa soo hadlaya loo istaagay dooda taagan ha laga daayo waayo doodo badan baa la soo maray xataa guddigii dastuurka ee la sameeyey guddigii doorashada markii guddoomiye xaliima guddigeedii la joojiyey oo ay diideen guddi kalea la sameeyey haddana way diideen haddana waa la bedelay haddana guddi kalaa yimid marka ha iska socoto mar haddii la bilaabay doorashadii ha iska socotaan anugu qabaa doctor asa maryam dastuurkan iyo doodiisa iyo doorashada taag markaad fiiriso xaggee laga aadaa dooda hadda taagane aada og tahay meelaha qaar doorashadaas ku bilaabatin si weyn laysku hayo
wallaahi dastuur ama u jiraan na kala celinayo horta ma jiro wax na kala celinayo haddaysan jirin dadku waa inay u dulqaataan waxa socda maxaa dhacay maalintaa dastuur soomaali ay yeelato soomaalidana la rabaa inay ka shaqeeyaan rag iyo haween waayeel iyo caruur in laga shaqeeyo dalku inuu dastuur yeesho ilaa dastuur inta aan ka yeelano dastuurkaas afti dadweyne la marsiiyo dastuurkii qaranka oo noqdo fawdadaana lagu jiraa soomaaliha ogaato mujeedaa laakiin dadkii laga rabay inay fawdo in lagu jiro diidaan oo ay dalka doorashooyinkiisii howlaha ka socda ay howlo sharciyaysan noqdaan dastuurkiiba waa iska hilmaameen ma ogaba inuu dastuur jiro dan ka male inuu dastuurka fiican yahay inuu xun yahay dan ka male inuu dhammaadiyo in kaleeto meeshaan probleemka dalkan jira waxa waaye amaan wax na kala hagaayo oo na kala celinayo oo na kala ilaalinayo ay jiraan maya waxaynaa iska dhabaqsanaynaa qashinkaynaa iskaga dhex jiraynaa wixii soo baxna nasiibkayda waxaan ku raacsanahay
doctor runaantii waxaan isleeyahay hadda dooda taagan laba ayay u socotaa midda ah xagga dastuurka haddaan dastuurka asalkiisii iyo wixiisii hadda waxaa hadda ka muuqata dadkii gacanta ku hayay inay mugdi ay muujinayaan waxay ila tahay wax kale maahee dastuurku oo hadda horteenna yaalla ee ku meelgaarka ah markii qaabka uu u dhigan yahay la eego iyo tixraaciisii waxaa muhiim ahayd in sida walaashay hadda ay tilmaamtay maryan cariif ay tilmaamtay doreysada waxaa dastuurkii aftida loo sameeyey lixdan iyo kowgii ahaa waa dasaatiirta ugu quruxda badan buu ahaa wax ka bedel buu ku qubnaa waxaa kaloo jirtay dastuurkii imbegati naftiisii kor kasoo soo baxay oo kii kumeelgaarka xaddi kumeelgaarkii jabuuti ka dambeeyey oo federaalka u diyaarinayay aniga hadda ka hor research aan ka samaynay charterkaasi wuxuu ahaa mid aad u qurux badan oo kala saaray awoodihii waxaan hadda lagu murmaayo wuxuu leeyahay maamul goboleedna wuxuu leeyahay awoodii saas u taxayaa dowladda dhexeena waxay leedahay awoodii saa u taxayaa marka waxaa dadku isweydiinayaan maxaa kii weligiisba dastuur haddii la dejinayo dasaatiirtii hore in la milicsado wey in kii la fiiriyo kii jaartaradii ka horreeyey kii lixdankii midka kan oo aad moodo isagaba in la isku soo yabyabay oo ay tahay heshiisiin iyo isu soo jiisjiidis oo calina gar leh caydiidna gar leh kanba wuxuu qorayaa sooma wixii laga waayay in loo laabanayo khaararkii lixdankii kan baa ku qoranta de maya goormuu u noqonaya leanna wixii oo la samaynaya hadda waxaa arkaysaa qodobadiisii oo dhan waa dadkii ka soo shaqeeyena way joogaan aad bay isugu noqonayaan marka waa wax loogu talagalay qolana ha ka caraysiinin camal kow meelihii ilaalin lahaa ee maxkamaddii dastuuriga iyo wixiina oo kaabo u noqon lahaa lama samayn waxyaalaha hadhowdii ee doorashooyinkii iyo shuruucdeedii in mar hore lasii diyaariyo ay ahayd iyo waxeediina waa waa waa lala daahay waxaanoo dhanaa waxay keenayaa jahawareerkan oo maanta lagu jiro ayaa isaga asaas u noqonayo dastuurku sidiisuba waa inuu koobnaadaa waadixna waa inuu ahaadaa
gudoomiyaha khaliilma laba kun labiyo tobankii guddigii doorashee ayaad ka mid ahayd guddoonka saraad ahayd gudoomiyad ahayd doorashaad qabateen markaad fiiriso laba kun iyo labaatan iyo labaiyo tobankii markaad si wax u socdeen muxuu yahay farqi u dhexeeyo ma jiraa horumar la sameeyey mase kuu muuqatay aan su-aashan ku raacsiiya in in xaaladan ay imaanayso markii doorashadii qofii cod la waayo ama lagu guuldaraysta
horta midda dastuurkan wax yar oga noqona oo ah dastuurka waa la xaday horta waxaa dad waaweynaa nahay dowladaa la yahay nidaamaa la leeyahay aqoonaa lasoo bartay dastuurkii la xaday xaguu aadi wax la xaday ma jiraan dastuurka qodobaa laga bedelay waayo micnaheeda kii saxiixayaasha ay wada saxiixeen aniga maadaama aan waqtigaas involved ah waa hayaa isagoo sidiisii ah waxay ku kala bedelan yihiinna wax yar waaye dastuurku inuu qaldan yahay waa la ogyahay waana sababta guddiyada loogu sameeyey oo baarlamaanka iyo muxuu ahaaye guddi madax bannaan loogu sameeyey inay saxaan laakiin say maryan sheegaysa waa sixidii aan la ogolayn ayadaa hadda ka dhawaajinayn maahane markay u fadhiyeen guddi ahaan intii ka shaqaynaysa in la saxo dadaa diidanaa waa lagu kala tegayay shirka waa laga baxayay marka go-aanka la gaari rabo maxaa yeele waxaa la diidaa maxaa go-aanka wax uga gaartay in kor laga yiraah meeshuu ka yimid qofkii laga yiraahdo dhibaatadanna haysata ma aha dastuur la xaday iyo waxaan la xadine dastuurkan aa suurogeli weysay in la saxo oo go-aan wada jirahoo raalli laga wadayo oo hadhow lagu wada shaqeeyo in lagu gaaro midaasaan naga maqan hadda mar kasta waxaa yaa liidgareeya siyaasadda siyaasiyiintaa diidan dadka liidgaraynaa siyaasadaa diidan shacbigu waxmaba soo gaa shacbigu waxayba ka taagan tahay waa la xaday dastuurka shacbi ay ka taagan tahay dastuur waa la xaday meeshuu maraayo waaba arkaysaaba marka laba kun iyo labiyo tobankii ani waxaan qabaa amaanba horumarka iyo fahamka iyo iyo inaan labiyo tobankii u dhoweyna aan aaminsanahay doctor raysa maryam laba kun labaiyo toban guddi doorasho oo dadban baa shaqaynayay laba kun iyo labaatan in doorasho boob ah oo dood ka timid oo qof walba diidanta aada dhahdaan ama aada adigu codayso tiraahdo bal sida wax kus ha socoto ma ma rajaxumaa kuga muuqato mase in wax la saxi karaa kuga muuqan
horta dastuur abuu jira wax la kala celinaya la rabaa ha laakiin labaiyo tobankiina dee dastuur ma jirin ma jirin laakiin rajo dastuura jirta labayo tobankii rajo dastuur oo cadaa jirta dadku waxay aaminsanaayeen afar sano hadday ugu badato kadib in dastuur la heli doono marka dadku waa isdejinayeen waa isxasilinayeen hadda nervosismada waxaa keenaya dastuurkiyaa dadku rajo beel uga dhacay marka haddii rajo dastuur ay jirto oo wax isku qasmaan dastuurka wixii loo sameynaya in qaska lagu toosiyo soo maaha saas waaye laakiin dastuurkiyaa dhaqaaqi waaye qaskina waa socdaa nervosism taasaa keenaysa markaas marka sida hadda ku socdaan xal ka duwan ma jira aan fursad kale ku siiyo laba kun labaiyo tobankii waktiga ka dambeeyey meel fiican aan taagannahay marka ma jiraa wadooyin kale xaalad kale ma jiraan rag tashaday dheheen soomaali markay gabyaal ii sheeg dadku waa tuli karaa taakalab dadku hadday tashadaan oy heshiis yihiin oy wax xaq u shaqaynayaan oo isla socdaan oy dhinac kasoo wada jeedaan maaragta oo aan dulmi iyo gardarre iyo fuduul aysan meesha oolin wax aan la xallin karin ama la toosin karin ama wax laga qaban karin ma jirto laakiin soomaalidii dalkan la rabay dalkan iyagaa iskaleh markay dhintaan ilmahoodaa iskaleh marka iyaga la waayday ilmahooda ilmahoodaa iskaleh dalkii saas ahaayoo adiga aad laheyd haddaan annagu ku dheelno annagaa iskaleh annagiyaana ku cayaarayna maxaa laga suubi kara yaa laga sugaa daawo uu sameeyo marka waxaa la rabaa in soomaalidu tashato wada hadasho runta isu sheegto ujeedaa la yidhaha halkaas iyo halkaas wax ka qaldan yihiin naga joojiya waxaana walaalayaala waa isla leenahay aan mataqaana iskaga wadla shaqayno marka yaa laga rabaa aniga waxaan leeyahay raggaa laga rabaa xaliima waxay leedahay rag iyo haweenaa laga rabaa waa feminista moogta anigu waxaan qabaa baan idinka dembiga dhan idinkaa idin saari lahay madaxa idin- madaxa idin saari lahay laakiin laakiin waxaa laga rabaa soomaalida waxgaradka ah inta wax fahmayso dhana waxaa waajib ka saaran yahay dalkan sidii tallaabo u u qaadi lahay oo weliba qashka iyo qaladka iyo fasariyada iyo waxyaabaha socda looga ilaalihayo doorashooyinka ila doorashadii waa wixii mataqaanaa dadka tusaayay in dalka uu ku socdo jid toosan cabdiqaadir ismaaciil eh, dadka soomaalidu ka gedmi maysa inay tirahdaan dastuurkaa la haday eh, eh, dhowr iyo labaatan sano kadib marka ma jiraa wado kale ama si kaleo dastuurka hal loogu heli karo Eh, dastuur laga shaqeeya lacag gashay adduunyadu eegeysay ayaa la haday ama la la-yahay dabcan waa sheeko iyo- sheeko aan gedmayn dabcan marka ma jiraa wado kale oo dadka wax loogu sheegi karo
Een, horta dastuurkii baa la xaday anigu mana dhihin mana ku jiro dastuur la xadayna ma jiro Een, laakiin waxaan Ah, si kale oo dhigay waxaa tiri dastuurkan maba ahanba dastuurkii laga shaqeeyay waa mid kale marka saasay ka dhigantaa dastuurkii laga shaqaynayay kani ma aha dastuurkii laga shaqaynaya waa idiin sheegay isagoo buuxo oo kaamila ayuu yaalaa laakiin waan lagu dhaqmayn ku dhaqankiisii waa la joojiyey midkan oo yimid baana la qaatay si kastaba ha ahaato een, arrinta dastuurkuna waa arrin gaar ah arrinta doorashaduna oo hadda socoto oo hadda la isku haystaana waa arrin way gaar way ah.
xaritaa dabcan haddii uu jiri lahaa dastuur iyo khayrar waxani ma dhacin dabcan waxaa weeyaan haddii dastuur jiri lahaa waxay- dastuurka macnihiisu horta waxaa weeyaan waa wax bini aadanku waxaa la yidhahdaa waa waa noole wadareed marka noole wadareed oo mid waliba dantiisa meel gooniya u arkaya waa inay jiraan wax xakameeya oo isku ku heshiiyaan ujeeddada dastuurka loo qoraana waa sidaas weeye marka dastuurkii waxaa sheegay een, ditoreso maryar caarif siday u sheegtay weeye waana sida muuqata dastuurkii inaan lagu dhaqmin basalimaan ma la qabtaa dooda ah in in boobka wax ku socdaan Eh, bismillah ana waxay la tahay eh, hadda dastuurka qiimeyn guud unbaa lagu wada mooyaane laakiin wadanka hadda ani waxaan leeyahay dastuur waa ka jiraa dastuur waa jiraa ceebaalkiisa ha lahaado meeshaasaa toosin u baahan guddiyaa loo saaray waa la soo dhoweeyey eh, qodobada qaarkood kh- khiyaaraad kala duwan kow iyo laba iyo saddex in la kala qaato oo baarlamaankii uu la marsiiyo ayaa loogu talagalay marka dastuur waa jiraa laakiin dastuurkii hay-adihii la falgeli lahaa iyo dadkii diyaarka u ahaa inay ku dhaqmaan ayaanan jirin culturkaas oo dhan ayaa burbursan wuxuuna ku soo aaday waa nasiib darro wuxuu ku soo aaday dastuurkan kolka la samaynayay dalkii dastuurkiina ha la bedelo nidaam federaal ah oo wadanka ku cusub oo nidaamkii hal dowlad oo wax walbaba mataqaanaa yani ay ahayd ee laga baxay loona diyaar garoobin marka waxaa samaysamay maamulada qaarkood iyadoonan dastuurka asal mataqaana aanan ku lahayn marka in la waafajiyo iyo waxyaalo badan marka qof kastana ama gobol kastaba maamul goboleed kasta wuxuu ilaashanayaa sheeye qaarkood oo yani waxaana ku qoran dastuurka waa in la iswaafajiyaa maamul goboleedyada dastaatiirtooda iyo dastuurkan in la iswaafajiya marka wax badan ayaa dhinaca ka jira laakiin waxa ugu muhiimsan waana la tilmaamay in la helo hoggaan waana la tilmaamay hoggaan diyaar u ah daacadna ay u ah oo ka go-an tahay inuu dastuurka yani dabaqo lama- aad baad umaadsantahay gudoomiye xalima waktigii aad eh, hortagtay golaha shacabka eh, laba laba marxalada soo jeedisay laba sano iyo sanad suuragal inaad ku qabanayso doorasho ka duwan midan hadda taagan ma kuu muuqatay haddii lagu siin lahaa fursadaasi ee waxaa wax ka duwan qaban lahayd bismillaahi horta sanad way ka yareed labada marxaladoodna soo jeeday midna saddex bilood aa raacaysay inta ee, een, een, waqtiga ka dhinneed midna waxaa raacaysay toddoba bilood aa raacaysay ilaa sideed bilood aa raacaysay marka een, waqti yaray ahayd laakiin markaas ma muuqanin si kalaa loo arkayay cabsi weynaa mindhaa laga qabay doorashada een, qofka iyo qof iyo codka ah Een, een, ma suuragal dadku ma muuqan laakiin kuma muuqata anaga waa- ana waa- ana- anaga waxaa noo muuqatay in aan qaban karno doorasho aan indirect ahayn doorasho toosan inaan qaban karnay hadday ugu yaraato waxaan ku xisaabtamayna oon diyaarinay ilaa laba milyan oo qof inay ay codeyn karto Ee, ugu dambeyn hal daqiiqa qof walba siin doonaa Ee, si walba ha noqoto dood adagaa socoto doorashadii buuq xoongana hariye meelaha qaar waa la joojiyey ee xubno soo baxabaa dib loo eegaa waxaasoo dhan waxaa keenay dabcan daruufaha ku geedaaman marka haddii guddiyadu madax bannaan yihiin oo guddiga doorasho hadda shaqeeya guddi madax bannaan oo ra-iisaaruhu soo saaray yihiin maxay taha sababta mar kasta ama hadday saameynta ugu leeyihiin madaxweynaha maamul goboleeda hal daqiiqada kusoo koobay
aniga waxaan ku soo koobayaa een, een, ha loo daayo een, gudiyadaas een, howlahooda. gudooy- guddiyadu waxay u madax bannaanaan layihiin ujeeddadii kolkii horeba loo sameeyey oo ahayd dad bannaanta guddiyadu ma ahayn guddiyo madax bannaan oo rasmi ah guddiyo selection lagu soo sameeyey ayay ahaayeen ujeeddo muuqata oo laga rabo inay fuliyaanna ay ahayd haddii ay ka noqdaan aysan madax bannaanayn marka ma madax bannaan doctor asamari
Ee, aniga waxay ila tahay horta doorashada da meel dhexay maraysaa waqti laga hadlo hadda muran iyo qayle la geliyo ma lagu jiro waxaan qabaa doorashadu sideeda ha ku socoto hana dhammaato Ha- dagaal iyo rab Guddiyadan-
Let me finish. haddii marka waxa wa- khaladaada arkaynaa ma ogtaa noo soo baxaya mar walboo doorasho la galo khaladaadaa loo jeedaa khaladaadka maanta ma aha goorka laga dagaalami karo waa doorashada soo socota markii la aadayo in khalaadaadka shalay kugu dhacay aysan mar labaad kugu dhicin ma ogiye maantoo kaleon wixii ku dhex jirno haddaan hadda isdilnoon rabba suubinoon wixii qasno adduunyada dhan isku walaaqna ma anfacayso waxaa la rabaa hadda way wixii waa socdaan say ku socdaan ama khalad ha ahaato ama sax ha ahaato ha dhammaato waxaa soo haray sanadka soo socda inaan kasii fiirsano oo aan marka sanadka soo socda aan iskugu nimaadno waxaan samaynayna aan ogna
inkastood wax ka taabata laakiin bal aan fursad kuu siiyo Ee, guddiyadan hadda shaqaynaya heer federaali kuwa siidoon ognahay inay soo magacaabeen ee, madaxda maamuladu ma la imaan doonaan ama suuragal ma tahay in awooday ku shaqeeyaan oo madax bannaan oo ku diidaan inay inay timaado oo ugu yaraan sida hadda wax ku socdaan wax laga bedelo horta awoodooda waxay ku caddahay een, muxuu ahaa waajibaadka loo soo saaray habka habraaca loo soo saaray habraacoodadaasayna ku shaqaynooyaan awooddan ay hadda leeyihiinna naguma cusba hadda laba kun iyo lix iyo tobankiiba saasay ahayd Een, gu- awoodda ugu weynna waxaa iska leh guddiga doorashada ee stateka oo siidka la yidhaaha iskale midka fiidka la yidhaaha oo kore markii horeba awooddiisu saas uma caga ballaarneen umana waxaysneen meelo qaarkood waxaa jirtay markay rabaan inay aadaan in la soo ceerin jiro oo la dhihi jiray xamaraatiine xamar jooga aysan ka qaybgeli jirin marka waxa aan kuu leeyahay waa qaladka haddii si tartiiba loo bilaabo waa soconaa haddii uusan jirin sharci shar sharci celinayo laakiinse fiid iyo siid yaa soo dhisay waxaa soo dhisay ama dowlad goboleedkaa soo dhisay ama dowladdii federaalkaa soo dhistay ayagaa soo dhiseen ma ahan guddi oo laleeyahay waa mada ma la yidhaha guddi madax bannaan ma aha magacooda maxaa waaye fiid waxa waxay ka taagan tahay federal election and- and- guddiga doorashada ee heer federaal ee heer federaal madax bannaani uguma jirto iyo guddiga doorashada ee- ee heer maamul goboleed madax bannaani ma ugu jirto marka inaan dhahno guddi madax bannaan ee doorasho horta waaba dembiba doorashona ma samaynoyaan xulashay samaynoyaan xulashay kasii xun tahay weliba Een, een, marka een, em, een, een, waxay un- midda keliyahoo la rabo waxay tahay in la isdejiyo si deganaana intii wax lagu qabta ayagana sidii ilaahay ku ogyahay runta ugu dhowaan karaan inay wax ku sameeyaan laakiin say ku dhisan yihiinaaba aa- aasaan adi wax dadban wax dadban siday noqon karaan ani ma micnayn karo
Ee, aad baad umaadsan tahay xaliime ibraahim ee, ismaaciil xaliime yarey ee, gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee qaarana doorashooyinka inkastoo guddigaagu rajo badan la qaba laakiin haddana lix sano kadib aysan ku guuleysan inaad naftiina doorasho qabataan bartor liibaan ugu dambeyn halku muxuu ku jira maxaad ku daraysaa lix sano shaqaysteen
horta guddigu hala ogaado guddigu guddi farsamo waaye ma fahamtay haddii soomaali inay doorasho loo qabto ee diyaarka u tahayna way qabanaysaa hadday soomaali u ahayn inay doorasho qaba- qaba- qabanina ma qaban karo laakiin guddigu ma qaban weyn doorasho guddigu diyaar u ahaa baarlamaanku hortegay wuu horgeeyey laba- labaatan iyo toddobadii een, muxuu ahaay een, een, juun wuu horgeeyey waa u aqriyey wuu u sheegay aloolxumo waxaa ah aloolxumo waxaa ah wixii aan aqri aan keennay inaan la fiirin xataa haddii la fiirin lahaa dadku waxbay eh, ka dhihi lahaayeen
basurlimaan rajaxumada la muujiyey waxaan rajaynaynaa in in doorasho afartan kadib soo laaba laakiin rajaxumo weyn baa la muujiyey laba kun laba tobankii ayaa la isku raacay inay ka rajafeen qaabka marka xalku muxuu yahay Een, sulan waxay la tahay halka waxaa ugu muhiimsan hadda maanta la joogo ee, waa waa run guddiyadan la sameeyey ee, waa guddi laakiin waxay u madax bannaan yihiin habraacii ay isla dejiyeen guddiga wadatashiga qaran marka waxa yacni looga baahan yahay inay ilaahay uga cabsadaan middaas yacni ay ilaaliyaan wixii la isku ogaa Een, guddiga madax bannaan wuxuu dejinaya wakhtiga isaga u madax bannaanaa laakiin hadda yani guddiga inuu wakhtiga uu dejiyo goobtii inuu dejiyo wax walbaba inuu sameeyo yani ay ahayd laakiin waxyaalaha oo dhan hadda waxaa sheegayo habraacaas ayaa loola noqonaya xataa dadka wax xulaaya isaga wuxuu ka hubinayaa keliya odayaashan odayaashan ma yihiin maamul goboleedkii odayaal ay ictiraafsan yihiin ee, dhaqankii ma yiraahdeen marka lasoo mariyo dadka iyagaa mataqaanaa kuwaana loo soo xaraya marka waxay waa waxa inta badan muranka hadda keenaya marka waxay nooga baahan tahay doorasho dadban ee, ba- waxba ma keenaysa iyo ama xu- yacni arrintaane in la isu diyaariyo afarta sano ee soo socda tanna ay ku gudubto sida ugu quruxda badan ee wax loo sixi karo waxaana ani ma qabo wixii khaladana ha la saxo laakiin si xasiloonina oo mataqaanaa habraaci la isla ogaa ugu yaraan waa adcaf aliimaane in lagu saxo oo lagaga gudbo marxaladan laga lagana fakaro marxaladda soo socda oo wax yacni eh, qalalaaso iyo amni xumana la iska ilaaliyo
guud ahaana intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadkood ka dhagaysanayseen idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga waxaanu mahadnaqayaa martida barnaamijka nagala qayb gashay oo fursad fiican barnaamijkana siiya inay nagala qayb galaan aad baad u mahadsantihiin khaliime ibraahim ismaaciil khalimeere gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee qaranka doorashooyinka barsoor libaan ciise oo ka mid ah aqoon-yahanada soomali bulshada rayidka oo barnaamijka nagala qayb galayay xildhibaan doctoresa maryam cariif qaasim oo ka tirsan baarlamaan golaha shacabka ee hadda waqtigiisu dhammaaday iyo xildhibaan hore cabdiqaadir sheekh ismaaciil dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin intaynu kulmi doono barnaamijka lamid a nabadgelyo